magaalooyinka ugu wanaagsan ee adduunyada lagu noolaado ayaa sanadkan kaalinta koowaad iyo midda saddexaad ay kala galeen magaalooyinka auckland ee dalka new zealand iyo magaalada adelaide ee dalka australia waxaana cabduqaadir maxamed xasan oo degan auckland weydiiyey sida magaalada uu ku nool yahay ay kaalinta koowaad u gashay maxaa lagu xushay inay dheer tahay magaalooyinka kale ee caalamka auckland in ay ka horumarsan yihiin shan arrimood oo kala ah ilaalinta caafimaadka deganaanshaha magaalada dhaqanka waxbarashada iyo deegaanka waxaa kaloo laga eegayay magaalooyinka tartamayay sida ay u ilaaliyeen xuduudahooda xilligii lagu guda jiray xanuunkii ama cudurkii coronavirus covid nneteen sida ay ula macaamileen dadweynahooda iyo sida loo tixgeliyey dadka in loo oggolaaday inay nolol caadi ah ku noolaadaan sidoo kale caasimadda koonfurta austraaliya ee magaalada adelaide ayaa iyana noqotay magaalada saddexaad ee adduunyada ugu wanaagsan ee lagu noolaan karo maxamed khamiisow oo degan adelaide ayaan weydiiyey waxa ay ku mutaysatay magaaladani adelaide waa magaalo ku taala dhanka sowd ka ah u dhow ee melbourne magaalada melbourne magaaladani waa magaalo yar oo kuwid iska ah australia ku nool waayeelada badanaa dadka waayeelada ah aada ugu nool waa magaalo yar oo sanadii ugu dambeeyey horumar ballaaran higsatay waxayna ku muteysatay inay gasho kaalmaha koowaad dhanka waxbarashada dhanka dhismaha magaalada oo aada u ballaartay iskuulaadkii iskuulaadkii isbitaaladii dhammaan inay xooga saareen dadka ku nool halkaani soomaalida ugu yaraan adiga saddex kun waa dad aada u yar inkastoo meesha magaalada soomaalida ku badneen balse soomaalida inta ku nool hadda waxay u arkaan farxad inkastoo magaaladan ay gashay tob tenkii way ahaan jirtay markii horeba balse hadda waxay noqotay magaaladii saddexaad ee caalamka ugu wanaagsan toddoba sano oo isku xigta ayaa magaalada melbourne hoggaanka u haysay inay ahayd magaalada caalamka ugu wanaagsan ee lagu noolaado laakiin sanadkan kaalinta sideedaad ayay gashay iyadoo markii afaraadna ay ku jirto xayraad la saaray ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia